sida ay iyaguba u sharxayeen madaxdu laga heli doono wax alla wixii adeegyadii ay u baahnaayeen muhaajiriintu hadday dalkugal tahay iyo kujoog dalkujoog labada mid kastaba ha ahaadee sidii ay sheegeen madaxda iga horraysay dee dalla layskama galo dal layska galo oo si adoonta aad ka yeeshaan ma jiro wixii hore iyo joogitaankii hore uun walaaltinimo iyo waxay ahayd indhahoo dadka laga lelinayay madaxdu ka lelinaysay haddase waxaa qasab ku noqotay dawladda in la ogaado dadka ku soo biiray ama yimi dalka gudihiisa marka waxaan runtii ugu hambalyaynayaa hay-adda immigrationka dowladda federaalka iyo iyo puntland qaybta joogta intaba shaqada wanaagsan ay qabteen waxaa la yaabay inaan arkay hal sanadkii kii ugu badnaa afartan iyo toddoba kun iyo dhowr boqoloo qof inay dalka soo galeen waxaan umaynaya sanad walba haddii de intaas soo gasho in muddo yar oo gaaban runtii laga badan doono dadka dalka u dhashay marka waxaan runtii walaalahayooda walaalahayaga imanaya dalka iyadoo aanaan u diidanayn waxaanu leenahay sidii sharciga uu ahaa iyo waddadii sharciga ahayd in la soo maro waxaan runtii ugu hambalyaynayaa agaasimaha iyo ku-xigeenkiisa iyo shaqaalaha immigrationka intaba yani dadaalka wanaagsan ay samaynayaan muxuu ahaa restorationkan iyo sugidda amniga runtii waa wax iswaafaqsan marka dadkuna yaanu dhibsanin waxay la tahay dee hay-adaha amniga inay wixii iminka laga bilaabo runtii si dhab ah u haylgeli doona qofku ama ha noqdo qof xero ku jira halkaa lagu xanaaneeyo hay-adda un c r iyo hay-adaha khuseeya ay ku biilaan ama ha noqdo qof dadkii ku dhex jira ajnabiya oo la og yahay waxa uu yahay meeshuu ka shaqeeya wuxuu qabto intaba laog yahay waad ogtihiinoo waxaa iska xun muxuu ahaa amnigii baa iminka xun sidii hore ee la yeeli jiray ama indhaha lalaga lelin jirayna ma noqon doonto waxaad arki doontaan sida adduunkuba uu u shaqeeyo hay-adda socdaalka oo runtii si dhab ah u shaqaynaysa dadka weydiinaysa sharciga ay ku haystaan kaadhar baa laydin siinayaa sida laii sheegay kaadharkaas qaybina waxa weeyaan soddon maalmood ta ku xigtaana waa lixdan ka ugu dambaysaana waa sagaashan saasay sagaashan wixii sagaashanka ka dambeeya hadduu qofku doonaya inuu dalka sii joogo waxay la tahay inuu madaxda u yimaado dabeedna habkii loogu sharciyeyn lahaa uu sharciyeyo inkastoo mar walba anugu aan ka soo hor jeedo iyada oo dadkii reer puntland ama soomaaliyeedba ay shaqala yihiin in shaqooyinkii ay qaban lahaayeen dad kala qabsadaan aan mar walba anigu aan ka soo hor jeedo oo qoladan international communitygan had iyo jaraale aan kala hadlo haddana ka maarmuwaa baad moodaa iminka inay tanu sameeyeen hase haatee xilliyada soo socda dee isbeddelku inuu yimaadaan laga yaabaa waa idiin hambalyaynayaa qambi iyo dhegaweyne labadiinnaba iyo shaqaalihiinna kaleba aad iyo aad baan idiin salaamayaa ilaahay idinkii waxaan ka baryayaa inuu noqdo xafiis ummadda siday ahayd ugu adeega